إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday shisheeyaha jooga gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalk ee jooga magaalada beledweyne ayaa qori boobaha la dhacay haweeney ku nool magaaladaas maxbuus jeel ogaadeen muddo ku jiray ayaa sheegay in gaajo ay layn jirtay inta badan maxaabiista kadib markii maamulka xabashida dhistay uu cunada u diidi jiray maxaabiista taliyaha ciidamada booliiska kenya oo iscasilay sidoo kale warka subax waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan cuntooyinkii uu jeclaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa warkayaga haatanna u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay toddobada muxaram sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan saddex iyo tobanka bisha luulyo laba kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday shisheeyaha jooga gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xirada ciidamada dowladda uganda ay ku leeyihiin deegaanka laanta buura oo ka mid a deegaanada ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada shabeellaha hoose waxaana halkaas in muddoa laga maqlayay jabaqda rasaasta iyo hoonka daryanka labada dhinac ay is-wadaarsanayeen sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka jaziira oo dhaca wadada xeebta ee isku xiran muqdisho iyo marka ciidamada dowladda federaalk ee jooga magaalada beledweyne ayaa qori booba ah la dhacay haweenay ku nool magaaladaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo qaada dhigaya mubaarak cumar mubaarak wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya haweeney ka mid ah dadka magaalada ku nool ayaa waxaa rasaas ku furay ciidamada gadoomiyaha maamulka gobolka hiiraan ugu magacaaban dowladda federaalka muuse salaad weheliye wararka ayaa intaasi ku daraya in haweeneyda ay ciidanku weerareen ay ka mid tahay dadka degan xaafadaha magaalada beledweyne iyadoona gurigeeda ay ciidanka ka dhigeen shabaq haweeneyda la weeraray iyo qaar ka mid ah dadka dariska la ah ayaa warbaahinta kula hadlay guriga uu dagaalka ka dhacay iyagoona ugu warbixiyey sida ay wax u dhaceen in loo adeegsaday qoriga beeka ee amka iyadoona soo bandhigtay fooqa rasaastii lagu soo weeraray xaafadeeda waxayna intaasi ku dartay inaysan garanaynin sababta loo soo weeraray gurigeeda aniga maanta waa dhibanahay mafaanta weligeyna miyidii sooma fariisanin wixii maanta i keeneen anigoo naaga oo ilmo yaryar haysto agoon eh oo gurigayga joogo oo jiifo aniga toddobaad aan xanuunsanahay aa guriga laygu soo weeraray aa laba cabdi bile iyo timid waa laga soo dagaandegay labadii cabdi bile xabadaa laygu furay xabada oo ah haddana dabajeexyo wax laygu furay iyo meel xabada ee igan socotay iyo waxa laygu soo weeraray xataa hadda ma aqaano gabdhihii meeshii bannaankay u baxeen dad is ogaay camal cadibilyaashii nimanka saarnaa soo wada degay xabadee barxadda iiga soo bilaabay war maxaa igu xabadanaysiin war maxaa igu xabadanaysiin waa shisheeyaha banaanka loo soo war shisheeye maa war xabadaas waa xabada laygu rido dabajeex ah guriga dhan wada shabaq layga dhigo waa kaasa dhowrkaas xabadood waa imana qabato in aniga dadkii maamulka magaalada joogay inay xabadeeyaan mana i qabanayso baabuurka banaankan u baxay baabuurkii madoobay oo muuse salaada aqoonsaday gudoomiyaha gobolka baabuurkiisi waa masey wax u jiraan war wax ii sheega shisheeyaha banaan kusoo bixiya aniga ma ilmahayga shisheeye noqda inaan dhahaa annaga waxaan daris la nahay gabadhan oo maanta dhib u qabsaday xaafadda dhanna wuu wada qabsaday khaasatan ayadoo qabsaday laakiin annaga dhan wuuna wada qabsaday anigaan ay arkaysid laba wiilan waxaan ka keenay nuur xawaad xabadda cararkay ka carareen xabadaa dhacday meelna loo kamid a aqoon weyne banaanka markaan usoo baxana guriga safiyaa la weeraraan niri waxaan soo galnay annaga iyadoo ilmahaanu ay dhulka daadsan yihiin ayadana ninka qorigooda ee isku dhigdhigi laba daba jeex labada albaabka labadiis dhinacna la taagan yahay adiga wax yar kabacdi uun xabadii iskoodsay u wadeen ay istaagtay ayadana gabadhan wixii ku dhici rabaa ku dhacay annagana wixii nagu dhixir baa nagu dhacay marka waxaas annaga maamul ama madax dadkooda ay saas u galayaan kolley aniga ilama aan dabajeexaas in ilmahaas agoonta iyo dariskii iyo dad waayeelaha sokor qaba dhiikar qabo ee hadda ay la xanuunsadaanoo toon la siiyo toon kolley waxaana gaarsiiyey maamulka wuxuu ka leeyahay inasay u taallaa ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhibaato ku haya bulshadu ku nool goobaha ay ka taliyaan kuwaas oo marar badan ay dhibaato u geysteen bulshada maxbuus jeel ogaadeen muddo ku jiray ayaa sheegay in gaajo ay laan jirtay inta badan maxaabiista kadib markii maamulka xabashada dhistay uu cunada u jiidi jiray maxaabiista tafaasiisha warkaas waxaa si aanba qaadaya maxamed ciise cabdirasaaq oo ka mid ah dadkii ku xirnaan jiray xabsiga jeel ogaadeen oo ku yaala magaalada jigjiga oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinkii ku qabsaday xabsiga isaga iyo dadkii kale ee la xirnaa wuxuu sheegay in dadka ugu badan ee xabsiga ku dhintay ay u la-in jireen gaajo awgeed maadaama cunto ku filan aan la siin si ehelkooda u keeni jirayna uu ka jaray maamulkii cabdi iley wuxuu intaa raaciyey in xabsiga uu ka dhashay cudurro kala duwan islamarkaana ay la kulmayeen tacdiib daran waa kan cabdirasaaq oo xabsigaasi ku xirnaan jiray oo arrimahaasi sharaxaya adigu ciqaabta meesha ka jirtay habeen walba marka aan seexanno subaxii markaan baxayno laba saddex qof oo meyda ayaa magaranaysaa ku harayay ee qolka waxaa dilayana wuxuu ahaa ee ugu badnaa gaajo ayay ahayd gaajo ahayd dadka ehelkood baa waagii hore cuntadii iyo wax u keeni jiray tii baa laga jaray wax aan qofka beerkiisa gaadhaynin ayaa la siinayay saabuuntii jidhka ama lagu maydhan lahaa ama dharka lagu dhaqan lahaana ehel baa keenayay ehelkii waa la joojiyey dulin baa ka dhashay injir dukhaan balaayo qofkii oo nafaqo yar oo gaajaysan waxaana uu cunayo cudurro aan caalamkaba lagu arag ayaa ka dilaacay marka sida ay sheegeen dad badan oo kasoo baxa jeel ogaadeen ayaa sheegay in halkaasi ay ka jirto wax ka baxsan islaamnimada taliyaha ciidamada booliiska kenya oo iscasilay javed kome oo ah taliyaha ciidamada booliiska kenya ayaa shalay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaas taasoo timid kadib toddobaadyo banaanbaxyo ah oo gelgeliyay gudaha wadanka kenya booliiska ayaa lagu eedeeyay inay geysteen dilka dibadbaxyo rayd ah iyagoo sidoo kale xabsiga dhigay boqolaal dad ah kuwaasoo qaarkood lagu jirdilay jeelasha ay gacanta ku hayaan askarta booliiska kenya taliyaha booliiska ee xilka iska casilay waxaa duruub hooskiisa la geliyay baaraha guud ee ciidamada booliiska wadanka kenya oo lagu magacaabo douglos kanja kirjon tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo maalintii arbacada aynu soo dhaafnay madaxweynaha dalka kenya william ruto kala diray wasiiradiisa xukuumadda nairobi kuwaas oo gaarayay shan iyo labaatan xubnood dadka u dhundaloola siyaasadda ayaa arrintan ku micneeyay mid lagu doonayo in lagu dejiyo carada shacabka kenya inkastoo aanay taasi muuqan wadanka kenya ee dhaca qaaradda afrika waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahay mowjado dibadbaxyo taasoo dhulkala galay dhaqaalaha waddanka waxaana ku dhintay tobanaan ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan iscasiladan uu ku dhawaaqay maalintii shalay oo jimco ahayd taliyaha booliiska ee kenya waxaa si weyn looga hadalhayaa baraha bulshada si gaar ah meelaha ay ku kulmaan dadka kenyaanka ah kuwaasoo qaarkood sheegaya inay taageersan yihiin iscasilaada taliyaha ciidamada booliiska ee wadanka kenya si kastaba ahaatee ilaa iyo haatan si rasmia looma oga waxa ku riixay ama ku qasbay taliyaha ciidamada booliiska kenya inuu iska casilo xilkan warkaan dhegeystayaal subaxnimadan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan markaana waxaad kusoo dhawaataan warbixin ku saabsan cuntooyinkii uu jeclaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana soo diyaaray oo halkan kasoo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم محفود مفخم محشود saxaabada ridwaanullaahi calayhim manaaqibta ay lahaayeen waxaa ka mid ah inay noo xafideen wax weliba oo la xidhiira rasuulka sala allahu calayhi wasalam adduunyadana sooma marin qof la diiwaan geliyey goobtii uu fadhiistay halkii uu ku tukaday dhoola caddayntiisa iyo wax kasta oo ka mid ah habdhaqankiisa si la mid ah sida ay saxaabadu u diiwaangeliyeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam رموشه طويلة عيونه كحيل شمائل الرسول بالخلق النبيل
waxyaabaha ay saxaabadu ka diiwaangeliyeen nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a cuntooyinkii uu jeclaa nebiga cuntaduna waxa ay u arkayeen jiilkaasi inay tahay mid loogu xoogaysto cibaadaadka allaah hadyiga nebiga ee cuntadana waxa uu ahaa quudka uu maalinkaas cuno isagoo alla weydiistay in cuntada aalkiisa ka dhiga mid quud oo keliya ah ibnulqayim oo tilmaamaya hadyiga nebiga ee cuntada waxa uu leeyahay habdhaqanka nebiga ee cuntada wuxuu ahaa inaanu celin raashin loo keenay dadka ku dhiban dalabka raashin aan oolin cuntadii wanaagsan ee loo keeno waa uu cuni jiray ilaa uu dhibsada mooye sidaasina uga tago isagoo aan taxriimin weligiisna cunto muu caayin nebiga haddii uu jeclaado wuu cuni jiray hadduu dhibsadana wuu ka tegi jiray hadyigiisana waxaa ka mid ahaa inuu cuno wixii fudud ee yaalla فداه أمي والأب ذو هيبة ورفق ساد جميع الخلق أعلى الإله قدره في الشرح زكي caadada iyo habdhaqanka nebiga kama mid ahayn inuu ku gaabsado hal raashin oo keliya oo uu noloshiisa oo idil isaga oo keliya quuto maxaa yeelay taasi waxa ay ka hor imaanaysaa aadanaha iyo abuurkiisa waxaana laga dhaxlaa cudurro sidaba ay dhaqaatiirtu sheegeen sidaasi darteed cuntada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa ay ahayd mid kala duwan oo ah midda markaasi la helayo waxa uu lahaa dabci saamaxaad badan waxa uu la cuntayn jiray ehelkiisa iyo saxaabadiisa waxaana dhici jirtay in faakihada ama waxyaabaha macmacaanka ah ee uu rasuulku cunayo uu la qaybsan jiray dadka ay isku majliska fadhiyaan haddaba maxay ahaayeen cuntooyinkii uu jeclaa nebiga sala allahu calayhi wasalam kuna cad axaadiista laga wariyey saxaabada casalka ama malabka ayaa ka mida waxyaabaha uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam aadka u jeclaa hooyo caaisha radiallahu canha waxa ay leedahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu jeclaa macmacaanka iyo malabka timirta ayaa sidoo kale ka mid ahayd cuntooyinka uu jeclaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana suubanaha uu yidhi caashoy guri aanay timir oolin waa guri ay dadkiisu gaajaysan yihiin timirtu waxay uga duganeed cuntooyinka kale nebiga sala allahu calayhi wasalam oo waxayba ahayd cuntada ugu badan ee gurigiisa laga cuno hooyo caaisha waxa ay leedahay waxa ayna soo mari jirtay saddex bilood oo aan wax dab ah laga shidin guryaha nebiga sala allahu calayhi wasalam curwa ibnu zubeer ayaa ku yidhi habar yar maxaad ku noolaydeen marka waxay tiri hooyo caaisha waxaan ku nooleen labada madmadow oo ah timirta iyo biyaha wuxuu kaloo nebiga sala allahu calayhi wasalam aad u jeclaa khalka waxaana laga wariyey inuu yidhi iidaan waxaa ugu wanaagsan khalka saliid zaytuunka ayaa ka mid ahayd waxyaabaha uu nebiga sala allahu calayhi wasalam aadka u jeclaa saliid ahaanna uu isticmaali jiray wuxuuna nebiga sala allahu calayhi wasalam dhihi jiray cuna zaytuunka kuna subkada waa geed barakaysan ee qubuska laga sameeya qamadiga ayaa ka mid a cuntooyinka uu jeclaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hooyo caaisha waxay leedahay qoyska nebiga sala allahu calayhi wasalam laba maalin oo isku xigta kama dhargin qamadi ilaa uu rasuulka geeriyooday caanaha xoolaha ayaa iyaguna ahaa cuntooyinka ugu badan iyo sharaabka uu isticmaalo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam safarkii al israa walmicraaj ayuuna rasuulku doortay inuu cabo caanaha markaas baa lagu yidhi adiga iyo ummadaaduba waxaad waafaqdeen fidrada cuntooyinka kale ee uu nebiga sala allahu calayhi wasalam jeclaa waxaa ka mid ah farmaajada ibnu cumar waxa uu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo jooga tabuuk ayaa loo keenay farmaajo markaas buu mindi dalbaday bisinkana u qabtay oo uu kala jaray hilibka ayaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha uu nebiga sala allahu calayhi wasalam aadka u jeclaa axaadiis dhowr ah ayaana tilmaamaysa nebiga oo xoolo qashay dariskana u qaybinaya isagoo loo keenay wuxuuna inta badan jeclaa hilibka qaybta garabka hariidka ama subaga oo khubus ama hilib lagu daro ayaa ka mid a cuntooyinka uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam isticmaali jiray ibnu cabaas radiallahu canhuma wuxuu leeyahay cuntooyinka uu nebigu ugu jeclaa waa hariidka qubuska lagu daray cuntooyinka kale ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam cunay waxaa ka mid a hilibka bakaylaha digaagadda bocorka iyo kuwo kale النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم محفود مفخم محشود اللون حلو أزهر والحسن بدر أنور منظره وسيم وجسمه قسيم قوامه مربوع وقوله مسموع haddaba waxaa wanaagsan inaan dooqeenna xagga cuntada ah uga dayano nebiga sala allahu calayhi wasalam anas ibnu maalig radiallahu canhu wuxuu leeyahay rasuulka ayaa looga yeedhay martiqaad aniguna waan raacay maraq uu bocor ku jiro ayaana naloo keenay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana cunay bocorka aad ayuuna u cajabiyey anas wuxuu leeyahay tan iyo maalintaas waan jeclahay bocorka تقلع بهمة وأسرع وضحة في صوته وقدوة في سمته البشر طبعا فيه وربنا يرضيه يبدأ بالتحية يحكم بالسوية يحكم بالسوية الريح عرف طيب والجود غيث صيب معلم مؤدب في مزحه لا يكذب شمائل الرسول
warkii oo aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan subaxnimadan waa inaga intaa